xamdi waa mahadsantahay adiga dhegeystayaasha robab mahiigaan oo maalmihii u dambeeyey gaar ahaan afar iyo labaatanka saac u dambeeyey ka daaya deegaanka dhaadhaabi xeryaha qaxoojiga ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo nolosha guud ee bulshada iyadoona weli imtixaanadii xitaa kaysay sida aan la geenin xamdi iskuuladii ardadiina ay iskuullada joogaan islamarkaana iskuullada laftooda ay biyihii buux dhaafiyeen marka daadad aad u xoogan ee xeryaha ifowan dhagaxley iyo ifutu aad u saameeya khaasatan xerada ifo ay u daran oo dhammaan sekshanada kala duwan ee xerada laga bilaabo shalay maqribka ilaa hadda ay biyo aad u badan ka qahayaan musqulihii oo marka horeba aad u liitay ee buux dhaafiyey iyadana biyo badan baa jira marka sidoo kaleeto dhaqdhaqaaqyadii hay-adaha iyo ganacsigii ayaa hakad galay iyadoona aad ay biyahan u fara badan yihiin xamdi marka baarud ma jiraa wax dadaal ah oo ay bixinayaan hay-adaha iyo sidoo kale maamulada halkaasi ku sugan saaka marka waa u baryay ilaa ay xalay dadaalla qaamaha kala duwan ee dawladda ayaa jiray khaasatan idaaradda waxbarashada sidoo kaleeto raashinkii ay qaxoojiga qaadan jireen ayaa saaka jirin xeryaha sheegay kuwa ugu darana garaan ifo one ifo two iyo dhagaxley oo hayadihii raashinka qaybinaya meel ay maraan ay waayeen sidoo kale waxaa jira kumanaan ay guryahooda xalay biyo galeen oo meelaha kala duwan ee khaasatan iskuullada iyo meelaha taagga isugu tegay iyadoo inta badanna xerada ifo ugu daran uu daadku saameeyey waxyaabaha ugu daran xamdi waxa weeye in gaadiidka isku socodkii gaadiidka ee bulshada u gebi ahaanba hakad galay sidoo kale waxaa go-an jidka isku xira gaarista xeryaha qaxoojiga iyo guud ahaan deegaanka dhadhaab marka saameyn aad u ballaaran oo dhanka biyaha ah jidadki way go-een hayadihii meel ay maraan bay leeyihiin inta badan gargaarkii hay-adaha ee xeryaha gaari jiray baabuurti way xayiran yihiin kuwa qaarkood baa maaragtay dad badan baa sidoo kaleeto rakaaba ku ku xayiran jidadka marka runtii rabab aad u xoogan iyo biyo oo aad u ballaaran oo gaar ahaan daadka ayaa saameyn ku yeeshay xamdi nolosha guud ee ganacsiga isku socodka waxbarashada iyo sidoo kaleeto dhaqdhaqaaqa bulshada aad baad umahadsan tahay baarod marka shalay unbuu bilowday imtixaankan waa sidee dareenka ardayda ee arrintan ku aadan runtii iskuulo badan bay biyuhu buux dhaafiyeen oo aad ay u buuxaan oo galasyadii xitaa carruurta ay imtixaan ku samayn lahaayeen biyaa yaa ka buuxa waxa ugu daran waxay ahayd in imtixaankii uusan gaarin saacadihii loogu talagalay madaxa wasaaradda waxbarashada deegaanka dhadhaab idriis budol shuuriy oo daqiiqado ka hor la hadlay wuxuu sheegay in ay arrintaasi caqabad ku tahay balse hadda diyaaradda imaatay la rajaynaya inay fududayso laakiin dadaal ballaaran baa jiro ay wasaaradda waxbarashada wado waana ogaan doonaa saacadaha soo socda siday wax noqdaan aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn baarud xaalka siduu noqon doonaa ee dhinacyadii kala duwanaaye nolosha ayuu saameyn ku yeeshay dadadka xamdi runtii waxaa jiray boqolaal marka horeba dadka qaxootiga gaar ahaan kuwa cusub iyo kuwa danyarta oon guryo fiican haysanin oo hoygu marka hore ku xumaa sidoo kaleeto boqolkiiba in ka badan toddobaatan musqulihii xeryahan aan sheegnay ee daadadku ay galeen way buux dhaafeen wayna waxaana isku darsanay wasaqdii musqulaha ka soo baxay iyo saxaradii iyo qashinkii iyo biyihii lamana kala garanhayo marka runtii haddii aan gurmad deg dega iyo gargaar maaragtay fiidhoone aan la helin waxaa macquula in dadku cabsida ay qabaan siday sheegahayaan cudurrada ka dhasha biyaha sida shuban biyoodka iyo waxyaaba lamida nadaafad darra ah sidoo kaleeto waxaa yar diyaargarowga arrintan loogu jiro waxaad moodaa inkastoo wacyigelino hore jireen oo loo jeediyey dadka iyo bulshada kala duwan ee qaxootiga iyo kuwa deegaankaba haddana diyaargarow hay-aduhu iyo dowladdaba dhankaas daadadka waxaad moodaa inaysan aad u badnayn waxaan muuqanin sidoo kaleeto taragtooyinkii waxyaabihii inkastoo gaari kasta iyo hay-ad kasta iyo xafiis kasta meeshiisa uu ku xayiran yahay oo gaadiidku gebi ahaanba uu hakad ku jiro